Wasiirka Amniga Gudaha Maamulka Jubbaland Sareeye Gaas Yuusuf Xuseen Cismaan ayaa magaalada Kismaayo ka daahfuray kulanka wadatashiga oo lagu xoojinayo doorka haweenka ee ciidanka booliska Jubbaland. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay haweenka ku jira ciidanka booliska, saraakiisha ciidanka, aqoon-yahano, wasiiro, xildhibaano iyo ururada bulshada rayidka. Wasiirka Amniga Gudaha Maamulka Jubbaland Sareeye Gaas Yuusuf Xuseen Cismaan ayaa ka waramaya muhiimadda kulankan.
waa lafdhabarka bulshada soomaaliyeed u ah ama xag warshadeed ha noqoto ama xag shaqa ha noqoto ciidanka kubiirista ciidanka ee gabdhaha waxaa loo baahan yahay ciidamada jubbaland ama kuwa federaalka ha noqdeeno ama kuwa dowlad goboleedka ha noqdeene marka ciidanka la diyaarinhayo oo la qoraayo in gabdhaha la bandhigo oo idaacadda laga sii daayo oo la yidhaahdo waxaan doonaynaa gabdho ku soo biiro ciidanka booliiska daraawiishta danab nabad sugidda maxaan ku idhahdaa militariga ama qaybaha kale baa loo baahan yahay in la yidhaahdo waxaa loo baahan yahay marka ciidamada taliyayaasha saraakiisha ciidamada qalabka sida gabdhaha markii la qorahayo in qeybtooda la siiyo innagu waxaa la dhihi jiray meeqaa la qorayaa ciidanka waxaa la qorayaa shan boqol shantaa boqol boqol ka mid ah waa inay gabdho noqdaan baa la dhihi jiray bulshadu waxay u baahantay amni amniga yaa ka qayb qaadan kara kow gabdhaha ka ah hadday guri joogto hadday maxaan ku dhahdaa meel ka shaqaynayso hadday wasaarad joogto hadday ciidan tahay gabdhaha kowka ah amniga qaar ka mida mas-uuliyiintii kala duwanaa ee ka qayb galay kulankan ayaa soo dhoweeyey iyagoo sheegay in kulankan yahay mid muhiim u ah haweenka bulshada iyo gabdhaha booliiska ku jira waana u mahadcelinaya waxaan rajaynayaa in barnaamijkan wax badan la soo celceliyo dadkana faham guud laga siiyo gabdhaha booliiska ah in laga mid noqdo wax halkaan fadhiyo waa gabdhaha booliiska iskugu jira saraakiil iyo ciidanka qalabka sida dabcan gabdhaha markii ama hadday xil saro hayso ama hadday boolis tahay waxaa jiro caqabado fara badan ay la kulmaan runtii shirkan waa shir qaybo badan waa shir muhiima waxaan rajaynayaa shirkan intuu socdana inaan ka faa'iidi doonno waxyaabo badan oo muhiima oonan ogeyn taas ay noo sheegi doonaan macallimiinta haddii la yidhaahdo intaa kadib caqabadaha gabdhaha soo galay booliska ka haysta inay booliiska ku soo biiraan waxaan isleeyahay caqabadaha waa fara badan yihiin mar waa mid dhaqan wey oo dhaqanka naga soo jireenka ah midna waxaan leeyahay waxaa maaragtay yar wacyigelinta gabdhaha lagu wacyigelinayo booliska kulankan oo lagu xoojinayo doorka haweenka ee ciidanka booliska jubbaland ayaa muhiim u ah haweenka ku jira ciidanka booliska sidii ay door muhiima ugu qaadan lahaayeen ciidanka